alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa ywmi ddiin ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu biidni rabbina subxaana wa tacaala waxaa kelimaad kooban maanta aynu iska odhan doonaa mawduuca ciwaankiisuu yahay tarbiyat alawlaad inagoo awlaadda uga jeedna ubad ubadka yaryar tarbiyadana inagoo uga jeedna in qofka yar ee muslimka ah lagu barbaariyo diinta islaamku sida ilaahay subxaana wa tacaala uu faray in loo barbaariyo oo la diyaar gareeyo ilmaha yare muslimkaa diyaar garay in dhamaystiran dhinac waloo laga eegaba haddii laga eego xagga iimaanka iyo haddii laga eego xagga cibaadada iyo haddii laga eego xagga aadaabta iyo akhlaaqda iyo haddii laga eego xagga xayaatadiisa iyo noloshiisa adduunyo waxyaabaha hagaajinaya iyo waxyaabaha noloshiisa aakhiro hagaajinaya iyadoo intaba lagu iftiinsanayo sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay kitaabkiisa iyo sida rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku balballaadiyo axaadiisa faraha badan mawduucan ku saabsan tarbiyadu in wax la tarbiyadeeyaa ama qofku waalid ha noqdo ama qofku ha noqdo mucallim ama qof si kale murabbi u ah waxaynu odhan karnaa tarbiyadu waa camal aada iyo aada u adag waxaanay u baahan tahay dadaal fara badan iyo wakti dheeraada in lagu bixiyo waxyaabaha markaa muhimnimadeeda fi xayaati alinsaan inay muhim tahay marka nolosha insaanka la eego ina tusinaya waxaa ka mid ah waxyaabaha inoo caddayn kara baahida maanta aynu u qabno inaynu tarbiyadeyno awlaadeenna iyo carruurteenna waxyaabaha inoo muujin kara inagu dhiiri gelin kara waxaa ka mid ah wadciga ama xaaladan ay dadka muslimiinta ahi ay maanta ay ku nool yihiin waxaynu odhan karnaa umal islaamiya guud ahaan waxa ay maraysaa xaalad iyo wadci aada u adag oo la odhan karo maaha wadci markaa lagu jaman karo amaba se ammaan ay ku mutaysan karaan waa wadci aan dadka muslimiinta iyo xaal aan hore u soo marin waktiyadii hore ee dadka muslimiinta ahi ay ay soo dhaafeen waxaynu odhan karnaa waxay ku dhawaadeen dadka muslimiinta ahi maanta in dhexdooda laga waayo oo ay ilaabaan wax fara badan oo ka mida mabaadida aasaasiga ee diinta islaamku ay leedahay iskaba dhaaf xagga acmaasha iyo waxyaabaha mabaadidaasi ka farcamay ee akhlaaqiyaad iyo acmaal iyo cibaadaadba leh waxaynu odhan karnaa xaaladda noocan ee ummaddu ay ku sugan tahay waxaa lagu daweyn karaa waa tarbiya saxiixa calaa dawi kitaab illahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayhi wasalam waa in la dabaqabateeyo dadka inta da-yarta ah oo la tarbiyadeeyo tarbiyad saxa oo waafaqsan ilaahay kitaabkiisa iyo axaadiisa rasuulka caleyhi afdal salaati watasliim dhinaca kale haddii aynu ka eegno waxaa maanta caalama ka jirta xamla sharisa weerar aada u xun oo horarnimo ah oo lagu hayo mujtamacaadka ama bulshooyinka islaamka ah sidii loo fasahaadin lahaa ee loo dili lahaa caqiidadooda loo kharibi lahaa dhaqankooda iyo akhlaaqdooda weerarkaasi oo dadka muslimiinta kaga socdaa dhinaca cadowga islaamka kaasi oo asaaliibta marka ay isticmaalayaan iyo waddooyinka ay u marayaan aada iyo aada ay u fara badan tahay waxaanaynu odhan karnaa dad fara badan oo muslimiina weerarka noocaasi iraad ayuu ku yeeshay quluubtooda caqaa'idkooda cibaadaadkooda mucaamalaadkooda akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo xataa jiritaankooda raad weyn buu ku yeeshay waxaynu odhan karnaa suurtagal ma aha in la muqaawameeyo ama laga hortago hujuumka ama weerarka bahalnimada ee dadka muslimiinta caqaa'idooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda lagu hayo ee la rabo in laga fogeeyo caqiidadii saxda ahayd in laga durkiyo acmaashii wanaagsanayd ee qofka muslimkaa adduun iyo aakhiraba qurxinaysay in qofka muslimkaa shaksiyadiisa la dilo oo akhlaaqdii iyo dhaqankii muslimiinta lagu yaqaanay laga durkiyo suurtagal maaha in laga hortago oo la muqa oo la muqaawameeyo ilaa in lala yimaado mooyaane tarbiya saxiixa in la tarbiyadeeyo si ay u noqdaan dadka muslimiinta gaar ahaan da-yartu kuwo musallixiina oo ku hubaysan waxay markaa kaga hortegi karaan oo ay iskaga difaaci karaan hujuumka iyo weerarka noocaasi ah ee ku socda si ay uga badbaadaan khaswiga iyo duulimaadka lagu hayo mujtamacaadka waxa weeyaan islaamiga ah ee xagga cadowga waxa weeyaan islaamka kaga imanaya waxayna tusinaya ahamiyadda iyo qiimaha ay leedahay carruurta in la tarbiyadeeya ilmaha haddii uu la kulmo tarbiyo fiican waxay ilmaha taasi u diyaar garaynaysaa inuu noqdo ilmo ka soo baxa dawrka looga fadhiyo inuu ku yeesho mujtamaciisa waxa uu noqonayaa ilmo naftiisa anfaca ilmo bulshadiisa anfaca ilmo ummadiisa anfaca ilmo diintiisa anfaca oo dadka muslimiintaa boos muhiima ugu jira ayuu noqonaya haddii markaa tarbiyadaasi ay luntana wuxuu noqonayaa ilmahaas kaalintii uu geli lahaa dadka muslimiinta uu geli lahaa mid kusoo banaanaata ayaa ay noqonaysaa shakilaan tarbiyadu waa wasiila ama waa wado ilmaha lagu gaadhsiin karo darajooyinka sare akhlaaqda waxa weeyaan wanaagsan iyo almuthala alculya ama qiyamka waxyaabaha lagu tilmaamo ee ummaduhu ay ku horumaraan horumarka markaa adduunyo iyo horumarka diineedba lagu gaadho waxaynu leenahay tarbiyadu waa muhim marka la eego in rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii dawrkoodu ahaa dawru lmurabbiin qofka wax tarbiyadaynaya gaar ahaan awlaadiisa tarbiyadaynaya waxa uu ku dayday nebi maxamed caleyhi afdal asalaatu watasliim oo ah almurabbi alawal ee weliba tarbiyadiisu ahayd tarbiya naajixa waxa uu ku dayday saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim waxaa markaa tarbiyada awlaadda la tarbiyadeeyo sharaf ugu filan in qofka tarbiyadaynaya uu yahay qof ku dayday nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi walakin kunuu rabbaaniyiin bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun ilaahay subxaana wa tacaala uu amray inay noqdaan rabbaaniyiin kuwa wax tarbiyadeeya oo jiilal soo saara ku soo saara waxa weeyaan mabda'a atarbiya ee waafaqsan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dhinac kale haddaynu ka eegno awlaadda iyo carruurta in la tarbiyadeeya waa ammaano ilaahay subxaana wa tacaala dadka mas-uulka ka ah ilaahay qoortooda uu saaray waa waajib diiniya waa cibaado ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala in loogu dhowaado oo qofka muslimka ahi marka awlaaddiisa uu tarbiyadaynayo waa inuu dareensanaado u caqiidaysanaado u aaminsanaado in waajib uu gudanayo inuu cibaadaysanaayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala arrintan ugu dhowaanayo raalli ahaanshihiisa uu ku doonaayo inuu raboba arrintan inuu ka dhigto uu ku daalayo dhibka faraha badan uu kala kulmaayo tahay xaggaasi aakhiro uu la tago oo ilaahay subxaana wa tacaala hortiisa anfacda yowma alqiyaama diinulislaam waxay aada dadka muslimiinta ugu dhiiri gelisay inay tarbiyadeeyaan dadka ay mas-uulka ka yihiin oo carruurtu ay ka mid tahay oo weliba arrinta noocaasi ay isu kaashadaan ilahay wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara muuminiinta ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ula hadlaya wuxuu leeya quu anfusakum naftiina ka ilaaliya wa ahliikum iyo ehelkiina waa do ninka xaaskiisii waa carruurtiisii gabadha sidaas oo kale waa qaraabadeedii waa carruurteedii waa zawjkeedii waa inay ku dadaasho inay ka ilaaliso waxa weeyaan asbaabta naarta waxa weeyaan lagu galo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ina dareensiinayaa sida nafteenna aynu ugu naxayno oo kale oo naarta inay gasho aynu u karahaysanayno aynu u dhibsanayno in sidaas oo kale dadka mas-uulka aynu ka nahayna arrinta noocaasi aynu uga naxno oo aynu uga damqano ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku yidhi ambiyadiisa qaar ka mida waamur ahlaka bisalaa wastabir calayha waxaad fartaa ehelkaaga dadka aad mas-uula ka tahay oo carruurtu ay ku jiraan salaada far salaada aada faraysaa la shaka walaaleyn waxa weeyaan culays fara badan bay wadataa walihaada sabir bay u baahan tahay ku sabir markiiba waxa laga yaabaa inaan la kulmin istijaaba in markiiba talooyinkaaga la qaato in markiiba amarkaaga la fuliyo inay wax waliba u dhacaan sidii aada doonaysay marka maxay u baahan tahay tarbiyadu sabir bay u baahan tahay sida aynu tilmaami doono aayaddanna macnaha noocaas ayaynu ka faa'iidaysanayna waamur ahlaka bisalaa wastabir calayha ilaahay mar kale wuxuu yihi yuusiikum allahu fii awlaadikum ilaahay wuxuu idin dardaarmayaa oo idin farayaa macnaa awlaadiina xuquuqdooda inaad ka soo baxdaan oo xuquuqdooda aada siisaan cibaad uraxmaan waa addoomaha ilaahay wanaagsan ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sharfay inuu ku magacaabay magaca cibaad uraxmaan addoomihii allaha raxmaanka ah waxa shakilaana ammaanta iyo sharfitaanka ilaahay uu sharfay inay asbaab ay ku gaadheen asbaabta markaasi ay ku gaadheen waxaa ka mid a inay ahaayeen dad murabbiina oo dadka ay mas-uulka ka yihiin dumar iyo carruurba tarbiyadayntooda ka soo baxa rabbanaa hab lanaa min azwaajina wa duriyaatina qurata aciin inta ay camalkii la yimaadeen ayaa maca daalika ilaahay subxaana watacaala ay baryeen waxaa ilaahay subxaana watacaala ay ka baryayaan inuu u hagaajiyo dumarka iyo carruurtaba oo uu ka dhigo kuwa qalbigu uu ku xasilo indhuhu ay ku doogsadaan naftu waxa weeyaan ay ku degto wax wanaagsan mooyaane wax kale aan laga maqal oo wanaag mooyaane wax kale aan lagu arag waxa shakilaana qofka muslimka ahi inta adduunyadan uu joogo waa qof ilaahay subxaana watacaala waxyaabo fara badan raaci uga dhigay ilaaliye waxyaabo fara badan qof ilaaliya oo la jooga oo hadhow toole lagala xisaabtamaayo oo mas-uuliyaddooda la saaray ayaa ilaahay qofka muslimkaa uu ka dhigay kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyati buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhammaantiinba waxaa tihin kuwa wax loo diray mid walbana waa la weydiinayaa wixii loo diray ee la raacshay alrajulu raacin fii ahli beyti wa mas-uulun can raciyati ninku waxa uu yahay mid la raacshay dadka gurigiisa ku noolay isaga mas-uuliyaddiisa hoos yimaada macnaa xagga adduunyahaan isaga ayaa la raacshay waa inuu isagu biiliyo oo uu nafaqeeyo waajibkaa isaga ayaa la saaray xagga waxa weeyaan diin ahaaneed isaga ayaa la raacshay oo ay tahay inuu diintooda u ilaaliyo oo asbaabtii khayrkiiyo wanaagga ay ku gaadhi lahaayeen uu u kaalmeeyo sharka iyo xumaanta asbaabteedana inuu ka fogeeyo wanaagga uu faro xumaanta uu ka reebo tarbiyo fiican oo ilaahay muraadkiisa iyo ujeedadiisa waafaqsan uu tarbiyadeeyo mas-uuliyaddu markaa ma saara ninka oo qura bal rasuulkeenu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyatiha gabadha lafteedu waa mid la raacshay midda guriga ninkeeda waxa weeyaan ku nool iyo waxyaabaha yaala marka ninka laga yimaado iyadoon yaa mas-uulka ah si fiican oo inadi maqlaysaan baan rajeynaya baaraka allahu fiikum ilaahayna subxaana watacaala waa weydiinaya yawma alqiyaama waxyaabaha si la raacshay ninku inta faraha badan guriga waa ka maqan yahay hawl iyo shaqa ayaa u baxa inta badan gabadh ama xaas ama hooyo ayaa guriga joogta iyada ayaa mas-uuliyaddu ay saarantay waana la weydiinaya marka mas-uuliyadda noocaasa ilaahay subxaana watacaala ina saaray waa inaynu dareensanaano laakiin haddii mas-uuliyaddaa laba ilaabo oo ama aynu gebigaba wada ilowno tii xagga adduunyada iyo tii xagga aakhiraba ama tii adduunyada un shil aynu iska saarno sida dadku maanta ay u badan yihiin inay ka shaqeeyaanun carruurta inay koriyaan nolol fiican carruurtooda inay ku noolaato oo ay u diyaar gareeyaan waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabbi lahaayeen iyo meeshay geli lahaayeen iyo raaxada adduunyo inay taasuna ay ka shaqeeyaan oo ay iska ilaabaan jaanibkii ruuxiga ahaa inay carruurta waxa weeyaan ku tarbiyadeeyaan iimaanka inay carruurta waxa weeyaan sidaas oo kale wixii aakhira anfici lahaa ay baraan oo ilaahay subxaana watacaala diintiisa ay baraan qur-aanka ay xifdisiyaan axaadiista rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ay baraan taasi waxay noqonaysaa mas-uuliyadda noocaasi ah in la dayacay bal inaan laba dareemin ayay noqonaysaa qofku haddii mas-uuliyadda ilaahay uu saaray uu dayacana waxaa dhacaysa inuu khiyaameeyey dadkii ilaahay subxaana watacaala mas-uul uga dhigay dee waajibkii ka saaraa kama soo bixin qofka caynkaasiina wuxuu noqonayaa kuwa jannada ka qada yawma alqiyaama oo wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam maa min cabdin yastarciihi allahu raciyatan yamuutu yawma yamuutu wahuwa gaashin liraciyati ilaa xarama allahu calayhi aljanna rawahu albukhaari wa muslim ma jira addoon ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo ilaahay subxaana watacaala arrin uu raaciyey oo uu yidhi adiga ayaa ka ka mas-uula addoonkaasi hadduu dhinto maalinta uu dhintay ee dee tiisu ay u timi geeridu ay haleeshay isagoo aan ka soo bixin mas-uuliyadda noocaasiya oo mas-uuliyaddaasi dayacay ilaahay subxaana watacaala maalinta qiyaame jannada ayaa addoonkaasi uu ka qadiya waa waciid iyo goodi aada iyo aada u daran oo qofka inuu qalbigiisa iimaan ku jiro aynu odhan karno waa baraarujin karaa oo haddii markii hore uu ka hurday ilaalinta mas-uuliyadda noocaasi ah iyo kasoo bixitaankeeda waa toosin karaa waxaa shakilaana walaalayaal carruurta tarbiyada la tarbiyadeeyaa raad weyn bay ku leedahay carruurtu inay hagaagaan oo ay noqdaan carruur waxa weeyaan sida ilaahay raalli gelinaysa u nool sida waafaqsan ilaahay subxana wa tacaala axkaamtiisa iyo muraadkiisa carruur waalidkoodu ay ku nastaan oo qalbigoodu ku xasilo indhahoodu ay ku doogsadaan oo xataa biru lwaalidayn laga helo inta waalidku uu nool yahay iyo marka uu dhinto kadibba oo ka fog waxa weeyaan cuquuqu lwaalidayn aahaarta iyo raayaadka fiican oo dhami waxa ay ka dhalanayaan ilmuhu inuu la kulmo tarbiya saalixa tarbiye wanaagsan inuu la kulmo waxaynu ogsoonnahay ilmo kastaaba waxa uu dhashaa isagoo cala alfitra ah isaga oo ilaahay subxaana wa tacaala garashadiisa diyaar u ah kadib waxaa imanaya dawru tarbiya oo tarbiyada dawrkeedu waxa uu noqonayaa iyo booska ay ku jirtaa in ilmaha fitrada ilaahay uu ku beeray oo ilaahay subxana wa tacaala garashadiisa iyo ilaahay keliyeyntiisa in waxa weeyaan loo ilaaliyo oo tarbiyadu ilmaha waxna waa u kordhinaysaa wixii uu kusoo dhashay ee wanaag ahaana waa u xifdinaysaa sida rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi ilmaha yarina mar walba waxa uu ku barbaarayaa wixii lagu barbaariyo haddii ciddaa markaa barbaarinaysaa ay wanaag ku barbaariyaanna waddo fiican bay u jideeyeen oo iyaguna ajarkeeda ay heli doonaan inta waddada u hayo o dhan haddii ay xumaan ku barbaariyaanna waxay noqonaysaa waddo xun inay u jideeyeen oo waddadaa xun inta uu hayo dembigeedu iyagana uu socon doono waa kii lahaa shaacirkii carbeed wayansha'u naashi'u alfityaani mina calaa maa kaana cawadahu abuuhu macnaa ilmaha yar ee innaga inaga mid ahay bani aadamka ka mid ahay waxaa had iyo jeer ala uu ku barbaaraa wixii aabihii ama waalidkii caado iyo dhaqan uuga dhigay wixii uu ku tarbiyadeeyey wixii uu ka maqlay wixii uu ku arkay waalidkii wixii uu u sheegay taasi ayuunbuu ku barbaarayaa waxaynu ogsoonnahay ilmuhu marka uu yar yahay xaashi cad buu ka dhigan yihi wuxuu diyaar u yahay inuu aqbalo wax kasta oo loo yeedhiyo wax kasta oo la tuso xaashina shar iyo khayr wixii lagu qoro ayuunbaa kasoo baxa hadhowtoole ilmaha yari waa sidaasoo kale weeye atacalumu fi sikar waa ka naqshi cala alxajar yaraanta waxa lagu bartaa ama ha noqdo waxa weeyaan wax wanaagsan ama waxun ha noqdee wax qofka qalbigiisa ku xardhan oo sida waxa dhagaxa lagu xardhay oo kale ah oo dee dhagaxaasi inuu burburo uun mooyaane meesha aan ka bixi karin sidaasoo kale ayay noqonaysaa taasina waxayna dareensiinaysaa walaalayaal carruurtu inta ay yaryar yihiina suurtagalka ay noo tahay inaynu saxno waddada saxdaa aynu tusinno inaynu tarbiyadooda xil aynu iska saarno waayo inta ilmuhu uu yar yahay laan qoyan buu ka dhigan yahay haddii uu qalloocdo waa toosin kartaa si fudud baad u toosin kartaa laakiin haddii dhaqankaa xun ilmuhu uu ku weynaado waxaa dhacaysa toosintiisu inay adkaato haddii la jidhaada toosiyana in la jebiyo ayaa dhacaysa qad yanfacu aladabu alawlaada fii sikarin walaysa yanfacuhum min bacdihi adabu aadaabta iyo tarbiyadu carruurtu intaa yariir inay anfacdo ayaa dhacda laakiin mar haddii ay waaweynaadaan oo ay dhaafaan waktigaa da-yaraanta waxaa dhacaysa buu ihi shaacirkaasi aadaabtu inaanay anficin algusuunu idaa cadaltaha ictadalat walaa yaliinu walow layantahu lkhashabu laamaha qoyan haddaad toosiso waa toosaan laakiin haddaad isku daydo inaad leexiso loox ama aad jilciso ama aad toosiso taasi mid dhacaysa maaha looxaasi inuu jabo ayaa dhacaysa marka waa in laga faa'iidaysto fursadda caynkaasiya carruurta inta ay yaryar yihiin ee markaa lagu taxakumi karo ee la toosin karo ee la sixi karo iyadoo asaaliib kala duwan oo markaasi aynu sheegi doono biidni illahi tacaala arrintaasi loo maraayo haddaba si waalidku u noqdo mid tarbiyada ilaahay subxana wa tacaala uu ku waajibiyey sidii ay ahayd uga soo baxa waxaa lagama maarmaan ah si uu noqdo waalidku murabbi naajixa tarbiyadeeye tarbiyadaynta ku guulaysta in isaga laftiisu marka horeba uu ku sifoobo waxa weeyaan sifaad dhowra sifaadkaasoo isagu laftiisu inuu murabbi noqdo u suurtagelinaya haddii waxa weeyaan aan sifaadkaasi laga helinna waxa uu noqonayaa mid aan haynin wixii uu ku tarbiyadayn lahaa awlaadda iyo da-yarta wafaaqidu shay laa yuctii qofkuna waxaanu hayn dee cid kalama siin karo sifaadkaasi waxaa ka mid ah haddii si guud ah in u dulmaro alikhlaas waa inuu noqdo horena waa u tilmaanaye qofku marka uu carruurtiisa tarbiyadaynaayo mid aaminsan arrintan inay tahay waajib diiniya inay tahay cibaado ilaahay subxana wa tacaala u dhaweynaysa inay noqon karto sahay aakhira u qaato ilaahay cadaabkiisa uu kaga badbaado jannada iyo naciimka iyo raalli aanshaha ilaahayna subxana wa tacaala uu ku helo waa in addoonku tarbiyada lafteedu inay cibaado tahay ilaahay daraaddii inuu gutaana waajib ay tahay waa inuu naftiisa waxweyn kaa dareensiiyo laakiin haddii arrinkiisa uu noqdo yaan lagu caayin ama carruurtaada tarbiyadayntooda ha lagugu ammaano dee ikhlaaska ayaa ka maqan oo arrin cibaado noqon karaysay ayaa dhinac kale waxa weeyaan u leexiyey ayaynu odhan karnaa arrinta labaad waa ataqwa alla kacabsi waa inuu ku sifaysan yahay qofka wax tarbiyadanaya laftiisu waade wa waxa lagu tarbiyadaynaya waa ataqwa oo ciddan la tarbiyadaynayo waxaa la barayaa ilaahay subxaana watacaala xaqa uu ku leeyahay sida ilaahay subxaana watacaala uu ka rabo inuu u noolaado waxa ilaahay subxaana watacaala uu ka mamnuucay ilaahay wuxuu ugu cadhoonayo waxaa sababu noqonaysa ilaahay inuu ciqaabo ama uu cadaabo fi dunya aw fi laakhira marka qofka waajibka noocaasiya gudanaya ee arrimaha noocaasiya ilmo yar ku tarbiyadaynaya horta isagu waa inuu ku sifoobo weye mid ilaahay ka baqanaya oo waajibaadka ilaahay subxaana watacaala uu saaray la imanaya wixii ilaahay u diidayna ka dheeraanaya waa inuu noqdo waayo ilmaha yar isaga ayaa qudwo u yahay camalka ayaana ka ablaqsan oo ka xeel dheer baynu odhan karnaa hadalka hadduu qofku wax sheego oo had iyo jeer aale tawjiihaad fara badan iyo tusaaleyn fara badani ay ka soo baxdo laakiin camalkiisa aanay ka muuqan waxaa dhacaysa hadalkiisaa wanaagsani inaanu raad aanu yeelan waayo wuxuu noqonayaa mutanaaqib weliba carruurta yaryari aad bay u dareemaan tanaaqudka iskhilaafka qofka hadalladiisu ay iskhilaafsan yihiin oo waalidkii oo carruurtii beenta u diidaaya oo isaguna beenta sheegaya waalidkii oo carruurta u diidaaya inay daawadaan waxyaabaha foolxumada oo isaguna daawanaya waalidkii oo xanta carruurta u diidaya oo isaguna wax xamanaya waalidkii oo sidaas oo kale carruurta cayda u diidaya laakiin isaga isaguna waxaayaya waa tanaaqub oo isagii ayaa isburinaya arrinta noocaasina ilmaha yari waa dareemaya marka tawjiihan iyo tarbiyada wanaagsan ee waalidku ilmihiisa uu kula hadlaya dee raad ku yeelan maayo haddii wixii uu ilmaha u diidayay isaga laftiisa uu samaynayo hadduu ilmihii leeyahay salaada tuko isagoo aanu salaada tukanahayn waxaa la yaab leh in soomaalida in fara badan oo kamidi ay qaadka cunaan ama sigaarka ay cabaan carruurtoodana arrinta noocaasi ay la necab yihiin bal ay uga digaan bal laga yaabo inay ku dilaan oo carruurta ay ku garaacaan ama qaarkoodba inay khamriga cabbaan waxyaabo ka yaryarna oo dee khamriga sida loo xaaraantimeeyey si ka fudud loo xaaraantimeeyeyna carruurtooda waxa weyan aanay u ogolayn marka kaa tarbiyadiisu inta badan raad ma yeelato waalidku waa inu noqdo mid waric ah oo xalaal miirad ku sifaysan oo xalaal cunaaya oo carruurtiisa saas oo kale waxa weyaan xalaal ku quudinaya mid waajibaadka iyo faraa'ida gudanaya waa inuu noqdo mid xaaraanta noocii oo dhan iska ilaalinaya waa inuu noqdo mid isagoo akhlaaq darrada ka fog waa inuu noqdo si carruurta yaryari ay waxa weeyaan ugu daydaan si tarbiyadiisu ay noqoto tarbiya naajixa sifada saddexaad waxay tahay laga rabo waalidka wax tarbiyadanaya alcilm oo waxa dee carruurta uu ku tarbiyadaynayo waa inuu isaga laftiisu aqoon u leeyahay hadduu jecel yahay carruurtiisa inuu qur-aanka baro isagu waa inuu qur-aanka barto hadduu jecel yahay carruurtiisu diinta inay inay bartaan waa in isaga laftiisu waxa weeyaan uu barto muxuu carruurtiisa fari doonaa haddaanu garanaynba wixii ilaahay uu faray muxuu carruurtiisa u diidi doonaa haddaanu garanahayn wixii ilaahay subxaana watacaala u diiday akhlaaqdee buu carruurtiisa ku tarbiyadayn haddii akhlaaqda wanaagsan ee islaamiga ah ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuula ku xusan aanu garanahayn oo iyada iyo ta xumi isaga laftiisa aanay u kala socnayn markaa qof aan diintii ilaahay subxaana watacaala aan aqoon u lahayn waa ku adkaanaysaa carruurtiisa inuu tarbiyadeeyo waayo wixii dee uu ku tarbiyadayn lahaa mabaadidii uu bari lahaa acmaashii waxa weeyaan carruurta uu bari lahaa ayaa isaga laftiisu aanu garanahayn marka waalidka laftoodu waa inay ku dadaalaan ilaahay subxaana watacaala diintiisa inay aqoon u yeeshaan oo ugu yaraan inay ku gudan karaan mas-uuliyadda ilaahay subxaana watacaala uu saaray ee ballaaran waa inay diinta ilaahay ka bartaan waxaa ka mid a sidaas oo kale sifaadka looga baahan yahay qofka doonaya inuu wax tarbiyadeeyo asabr waayo si hore aynu u tilmaanay alcamaliya tarbawiya in wax la tarbiyadeeyaa waa camal aada u adag wakti buu u baahan yahay waa camal cidda had iyo jeeraale aada u samaynayso ama aada wanaagga aada la doonaysaa inta badan aanay kula fahmahayn ama yaraanta da-dooda ha noqoto ama ha noqoto waxyaabo kaloo markaa ka qaalib noqday oo ka xoog roonaaday waa camal aanad markiiba helahayn istijaaba sariica in markiiba jawaab saxa oo wixii aada doonaysay waafaqsan aanad helahayn marka camalkaasi muxuu u baahan yahay sabir buu u baahan yahay waayo tarbiyadu waa cibaado awlaadaada aad tarbiyadaynaysa cibaadana qofku ma samayn karo haddii aanu ku sabrin walihaadaba ilaahay subxaana watacaala shay kala daayo salaada uu faray addoomihiisa wanaagsani inay tukadaan oo salaadana waxa weeyaan ay ku sabraan wastabir calayha oo salaada lafteedu waxay u baahan tahay sabir haddii kale qofku ma sii wadayo acmaasha oo dhan ayaa sidaas cibaadaadka oo dhan xumaanta in la iska daayo ayaa sabir u baahan marka alcamal- alcamaliya tarbawiya sabir bay u baahan tahay waa camaliyo wakti dheer u baahan waa camaliyo saas oo kale juhdi iyo dadaal dheeraada u baahan waa camaliya qof daal iyo tacab fara badan uu kala kulmaayo waa camaliya cidda markaa ku kaalmaynaysa aad iyo aad ay u yar tahay waxaa dhacda in fara badan oo waalidka ka midi inay marka hore isku dayeen carruurtooda inay tarbiyadayaan marka ay heli waayeen istijaaba sariixa ilmihii oo markiiba ka jawaabay waxa weeyaan duruustii tarbawiga ahayd ee ay siiyeen ama ha noqoto mid hadala hadal ay ujeediyeen ama mid camaliya waxa weeyaan ha noqoto waxaa dhacda inay markaa tarbiyadii ay sii wadi kari waayeen oo iska daayaan oo markiiba quusi ay ku dhacdo oo ilmahani inuu hagaagayaba ay ka quustaan taasina waxa ay ka dhalatay sabir la-aanta ilmuhu inkastoo uu yahay mid tarbiyada wanaagsan ka fog inkastoo ilmuhu yahay mid caniida oo madax adag haddii waxa weeyaan loo sabro ilaahina subxaana watacaala khayr uu la doonay waxaa dhacaysa waxa weeyaan tarbiyadaasi lagu celcelinayaa in marka dambe raad ay ku yeelato maa kurira qara wixii lagu celceliyaa marka dambe waad sugnaadaa waxaa ka mid ah alistishcaaru bilmas-uuliya waa inuu horta dareensan yahay inuu waajib saaran yahay haddaanu dareensanaynba inuu waajib saaran yahay oo ubadkan iyo carruurtan tarbiyadeyntooda waajib ka saaran yihin oo ilaahay marka la horgeeyo la weydiin doono oo laga xisaabin doono oo marba jawaabtu waxay noqoto lagu abaalmarin doono waxaa dhacaysa qofku inaanu tarbiyadba aanu la imanba waajibkaa inaanu gudanba haddii uu gutana inuu muqasir fiihi noqdo mid ka gaabiya oo intii la rabay aan gaarsiin aan gaarsiin ayaa waxa weeyaan dhacaysa waxaa jirta walaalayaal asbaab fara badan oo inagu kaalmayn karta ana inoo suurtagelin karta inaynu carruurteenna aynu tarbiyadayno asbaabtaasi inoogu kaalmaynaysa calaa tarbiyati alawlaad waxaan odhan karnaa waa qawaacid guud oo qofka waalidkaa mas-uulka ah haddii uu fahmo waxyaabaha kaloo dhammina waxa weyan ay ka farcamayaan marka waxay ila muuqatay intii aan ma maantao dhan markaa taxi lahaa carruurta taa ha lagu tarbiyadeeyo taa ha lagu tarbiyadeeyo taana ha laga celiyo taana ha loo diido inay taa malaha ka fiican tahay inaynu isu sheegno qawaacid guud oo haddii dhammaanteenba aynu fahamno ilaahina subxaana watacaala ina waafajiyo inoo suurto gelin karta tarbiyadaynta carruurteenna aynu ku tarbiyadayno qodobo aynu insha allahu tacaala gadaal ka sheegi doono waxaa ka mid ah waxyaaba inoogu kaalmaynaya calaa tarbiyati alawlaad in marka horeba qofku intaanu guursanba gabadhuna aabba fiican carruurteeda ay u doorto ninkuna hooyo fiican inuu u dooro carruurtiisa waa alkhutwa alula fi tarbiyati alawlaad waa tallaabada koowaad ee loo qaadayo dhinaca tarbiyadaynta awlaada walihada baa rasuulku calayhi afdal asalaati watasliim waxa uu ku yihi fi lxadiidi saxiix fadfar bidati diin waxyaabaha ay ku doortaan raggu dumarka markii rasuulku uu sheegay sida nasabka xasabka maalka iyo jamaalka iyo quruxda waxaa rasuulku uhi waxaad ku guulaysataa gabadha diinta leh waxaa markaa gabadha diinta lihi ay anfacaysaa zawjkeeda xataa istiqaamadiisa iyo toosnaantiisa ilaahay diintiisa uu ku toosnaado iyo hidaayadiisa iyo hanuunkiisa ayay ka qayb qaadanaysaa oo intii isaga ka dhinayd ayaa u buuragaraynaysa ay u buuxinaysa waxaa gabadhaasi ay noqonaysaa ila carruurta iyada ayaa gacanta ku haysa oo inta badan ninku waa ka maqayay sidaanu sheegnay dee mid carruurta diinta iyadu marka horeba ay ku sifaysan tahay mid ku tarbiyadaysa ayay noqonaysaa haddii markaa diintu ay camal iyo dee caqiidoba iyo cilmi intaba waxa weeyaan ay ka tahay walihada baa rasuulku uhi takhayaruu linutafikum waxaad meel fiican u raadsataan macnaa nudfadiina macnaa ilaahay subxaana watacaala inuu carruur idinka beera ayaa laga yaabaa marka carruurta meel fiican u raadiya hooyo fiican carruurtaasi u raadiya saas oo kale gabadha lafteedu aabba fiican waa inay carruurteeda ay marka horeba ay u doorato oo marka hore qofku markuu go-aansado zawaaj iyo guur waxyaabaha uu kasii fikiraya waa inay noqoto ay ka mid tahay tarbiyat alawlaad inta faraha badan leh marka raggu guurka ay ku dhaqaaqayaan ama dumarku arrinta noocaasi ay ku waafaqayaan ma xusuusna awlaadiina iman doonto iyo tarbiyadayntooda oo in markaaba ay kasii taliyaan tarbiyadaynta carruurtoodu aad iyo aad bay u yar tahay cidda xusuusana baynu odhan karnaa laakiin waalidka waxa weeyaan xaqa ah waalidka carruurtiisa wanaagooda ka shaqaynaya waa ka inta aanu markaa guriba samayn carruurta tarbiyadooda kasii fikiraya abul aswad addu'ali taabicigii la odhan jiray ayaa isagoo la hadlaya carruurtiisa wuxuu yidhi qad axsantu ilaykum sigaaran wa kibaara qabla an tuuladuu war dhegaysta buu ihi idinkoo yaryar iyo idinkoo waaweyn iyo inta aydaan dhalanba ayaan idiin ixsaan sameeyey wanaaggiina waxa wayaan aan ka shaqeeyey waxay yidhahdeen oo intaanan dhalanba sidaad wanaaggeega uga shaqaysa markaasaa wuxuu yihi fa awalu ixsaanii ilaykum takhayurii limaajidati alacraaqi baaba cafaafiha anaa ixsaankaan idiin sameeyey intaydaan dhalanba de waa inaan hooyo fiican waxa wayaan idiin dooray weeyaan waxaa ka mid a asbaabtayna u kaalmayn kartaa carruurta tarbiyadayntooda intaan ilaahay subxaana watacaala carruur baanu kugu arsaaqin ama ilmuhu marka uu calool galo in waxa weeyaan la duceeyo oo ilaahay subxaana watacaala loo baryo inuu ka dhigo waxa weeyaan dhurriya saalixa ubad fiican intaanu ilahay ilmaba kugu arsaaqinba taasina waxay ka mid ahayd caadada iyo dhaqanka ay lahaayeen ilahay subxana watacaala ambiyadiisu waxaa ducooyinkooda ka mid ahaa rabbi hablii min asaalixiin rabbi habli min ladunka dhuriyatan tayiba inaka samiicu ducaa nabiyullahi waxa weyaan zakariya ayaa sidaasi yidhi ilaah waxaad ii hibaysaad agtaada iga siisaa carruur wanaagsan inaka samiicu ducaa ducada mid aqbalayaa tahay isagoo carruurba weli aan dhalinba ayaa waxa uu kusii ducaysanaya in ilaahay dhuriyadiisa uu ka dhigo iyo tafiirtiisa kuwa waxa weeyaan wanaagsan oo ilaahay subxana watacaala raalli geliya waddada saxdaana mara waxaa ducada saas oo kale ka mida laylatu zifaaf marka gabadhu ninka ay usoo gasho waa inuu ducadii mashruucaedu ku ducayso ilaahay u weydiisto subxaana watacaala khayrkeeda iyo khayrka ilaahay waxa uu ku beeray sharkeeda iyo sharka ilaahay waxa uu ku abuurayna inuu ilaahay subxaana watacaala uu ka magan galo cinda alliqaa kulanku markuu dhacaayo bayna arajul wa zawjatihi waa inuu akriyo ducada uu rasuulkeenu yihi low ana axadakum ida araada an yaأtiya ahla qala bismi اllah allahuma janibna ashayطan wajanib الshayطana ma razaqtana fainahu in qudiya baynahuma waladu lam yadurahu shayطan rasuulku wuxu uhi hadduu ducadaasi akriyo ilaahay subxaana watacaala magiciisana hawshaasi uu ku bilaabo haddii habeenkaa loo qadaro in ilma waxa weeyaan uu ka beermo ilmahaasi shaydaan ma dhibo maana shaydaanku ilmahaasi ma lumin karo mana durayn karo mana dhibaatayn karo waxaa ka mid a waxyaabaha saas oo kale inoogu kaalmayn kara in aynu ku carruurta u ducayno oo aynu ugu ducayno marka ay dhashaan in ilaahay subxaana watacaala uu islaaxiyo oo uu hagaajiyo walihaada bay ahayn ambiyadu kuwa arrintaa xil iska saara waayo ha isku hadlayn dadka inta faraha badan markay doonaya carruurtooda inay tarbiyadeeyaan inay xusuustaan allah subxaana watacaala oo arrintan ugu kaalmeeyo mooyaane inaanay arrintani aanay siday doonayaan u dhici karin aad bay u yar tahay awooddooda iyo xeeladooda iyo asaaliibtooda gaarka ay had iyo jeer aalaha isticmaalaan laakiin ambiyada ilaahay waxa ay ku ducaysanayeen in ilaahay ubadka uu hagaajiyo nabiyullahi ibraahim baa waxa uu lahaa wajnu wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam aniga iyo ubadkayga waxaad naga fogaysaa inaanu asnaamta caabudno macnaa dad muwaxidiina naga dhig carruurtiisa ayuu ugu ducaynayaa inay ku toosnaadaan tawxiidka iyo cibaadada rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min duriyati ilaah waxaad iga dhigtaa mid salaada ooga duriyadayda iyo dadka iga farcamana sidaas oo kale ka dhig rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummatan muslima waxa ay ku ducaysanayeen nabiyullaahi ibraahim iyo waladkiisii saalixa ahaa in iyaga iyo duriyadoodaba ilaahay subxaana watacaala uu ka dhigo kuwa rabbi subxaana watacaala u hoggaansan waxaa ka mid a waxyaaba inugu kaalmayn karaa calaa tarbiyat alawlaad in carruurta marka ay dhashaan xuquuqdooda laga soo baxo xuquuqdooda waxaa ka mid a in magac fiican loo bixiyo waayo waxaa shakilaana magacu raad buu ku leeyahay qofka hadaad ilmahaaga marka hore magac xun aad ku rarto ama cid xun aad ugu magac darto manaa raad baa arrinta noocaasi ay ku yeelanaysa ibnulqayim wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala faqalla an yuraa aw an tara isman qabixan ila wahuwa calaa musama qabiix waxa yar bu ihi intaad aragta magac xun ilaa magaca xun waxaa iska leh cid xun oo hadduu magacu xumaado ciddii magaca lahaydna inta badan waa xumaataa hadihi waa min sunan illahi alkawniya walihaada baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam magacyada aan wanaagsanayn wuu bedeli jiray marka magac islaamiya oo carabiya waa in awlaadda loo bixiyo oo aan loogu magac darin dadka xunxun hadduu qofku u bixiyo ilmihiisa ka waran fircoon ama qaaruun uu bixiyo ama uu bixiyo magacyada ay leeyihiin kuwa dawaaqiida ee kufaarta ah ee fujuurkooda iyo xumaantooda ay tahay mid soo ifbaxday oo cidnaba waxa weyan aanay ka qarsoonayn marka ilmahaaga xaqiisii kama aanad soo bixin waxaana aad tallaabo u qaaday dhinaca ilmahaaga inay tarbiyaddu ay ka xumaato markaad marka horeba magaca wanaagsan een aad u bixisay waxaa kamid a inaad maalinta toddobaad ilmahaaga timaha aad ka xiirto ayaa kamid a xuquuqda uu kugu leeyahay waxaa kamid a inaad caqiiqada aad samayso aad u wanqasho marka haddii xuquuqdaasi aad ka soo baxdo aljaza waa min jinsi alcamal qofku sida camalkiisu yahay inbuu ilahay u abaalmariyaa waxaa ilaahay subxaana watacaala laga yaabaa inuu kugu arsaaqo in tarbiyadooda uu kugu kaalmeeyo in ilaahay uu kugu arsaaqo kuwa kuu samafala oo wanaag waxa weeyaan kugula dhaqma oo cuquuqa iyo xumaantana ka ilaaliya in awlaadaada uu ka dhigo waxaa kamid a asbaabta altarbiyatu bilqudwa sida hore aynu u tilmaanay camalka iyo tadbiiqa ayaa ka xeel dheer hadalka iyo wax sheegista marka waalidku hadduu doonaya carruurtiisa inuu tarbiyadeeyo waa inuu isagu qudwo u noqdo mid hormood u ah oo ay ku daydaan walihaada ninkii la odhan jiray camar ibnu cutba ayaa ninkii carruurtiisa macallinka u ahaa ee edbinayay isagoo la dardaarmaya wuxuu ku yidhi liyakun awalu islaaxika liwaladi islaaxaka linafsik ha ahaado waxa u horeeya carruurteeda aad ku hagaajinaysaa horta inaad naftaada hagaajiso sababtu maxay tahay fa ina cuyuunahu macquudatun bicaynika ish indhahoodu ishaada ayay ku xidhan yihiin walxasanu cindahum maa sanacta oo carruurtaa yaryari waxa wax wanaagsan ay u arkayaan waxa adigu aada samayso ama xaqiiq ahaan waxun ha noqdo ama yaanu noqon lakin wixii adigu aada samayso wax wanaagsan bay u arkayaan waalqabiixu cindahum maa taragta waxaa xumina waa waxa adigu aada iska dayso wax alaala waxaad iska daysa adigu aada iska ilaaliso inuu xun yahay bay u arkayaan marka qudwo u noqo oo wax wanaagsan samey si ay wanaag kaaga daydaan waxa xunna ka tag si iyaguna ay uga tagaan marka waalidkana arrinta noocaasi ayaa la gudboon inuu carruurtiisa qudwo u noqdo oo carruurta hadee jaraale waxaanu la jecel lahay xataa dadka aan iyagu aan toosnayn een wanaagsanayn carruurtooda wanaagay la jecel yihin inay noqdaan dad mustaqiimiina inay noqdaan dad akhlaaq wanaagsan inay noqdaan dad waxa weeyaan dawrkooda ka soo baxa inay noqdaan dad hormooda oo qayrkooda waxa weeyaan ka sarreeya dadka ay isku filka yihiin ama ka horeeya ama ka dheereeya marka waxyaabaha carruurtaada aada la jeceshahay naftaada la jeclow waayo naftaada ayaa u mudan inaad xumaanta aad ka badbaadiso wanaaggana waxa weeyaan aad ku qurxiso naftaada u mudan inaad jannada sabab ugu noqoto naftaada ayaa u mudan inaad naarta iyo cadaabka ilahi subxana watacala aad ka badbaadiso carruurtuna sida aynu tilmaanay waxaa ku beeran taqliid kudayasho carruurta yaryar xataa hadal aanay macnihiisa fahmayn haddii la idhaahdo qofka waa ka daba odhanaya waxa ka ka weyni uu sameeyo ama waalidkii uu sameeyo ama cidda ka weyne guriga joogta ama cidda mas-uula ka ama macalinkiisa uu sameeyo ayaa ilmuhu waxa weeyaan uu samaynaya waxaa dhacaysa xataa waalidku hadduu isku dayo waxa inuu ka hor istaago oo u diido inay dhahdaan adiguba sodigii samaynayay oo sida hore waxa weeyaan aynu u tilmaanay carruurta yaryar aad iyo aad ayaa ay u dareemaan tanaaqudka in qofka hadalladiisa iyo ficiladiisu ay isburiyaan ama mawaaqiftiisu ay noqoto mid iska hor imanaysa mar haddii marka aad noqoto adigu mid doonaya carruurtii wanaag inuu ku tarbiyadayo wanaag u sheegaya ficilkaagina arrintaasi aanu waafaqsanan u markhaati furahayn waxaad noqonaysaa fashil fi fi baabi tarbiya mid ku fashilma baabka tarbiyadaynta waxa weeyaan carruurta waxaa kamid a asbaabta inaynu ilaahay subxaana watacaala u kaalmaysano oo awoodeenna iyo xeeladeenna iyo qura inaynu isku hadlayno maaha rasuulkeenu wuxu uhi ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah dadaal waa inu la nimaadno inu ku dadaalo calaa tarbiyati alawlaad laakiin in awoodeenna iyo xeeladeenna qura aynu isku hadlayno maaha rasuulku wuxuu leeyay wastacin billah wixii ku anfacaya ku dadaal ilahina subxaana watacaala kaalmayso haddii ilaahay kaalmadiisa adeesho ilaahay kugu kaalmayo calaa tarbiyati awlaadikana waxaa shakilaana inaad ku najaxayso tarbiyadayntooda idaa saxa can ilkhaaliqi waa kii lahaa ninkii waxa weeyaan shaacirka ahaa ee gebyaayay idaa saxa can ilkhaaliqi lilmar'i lam yajid casiiran min alaamaali idaa saxa cawnu lkhaaliqi lilmar'i lam yajid casiiran min alaamaali ilaa muyasara haddii ay sugnaato in allaha khaaliqa ahi uu qofka u kaalmaynayo arrin kastoo adagiba waa ay u fududaataa ilahi baa subxaana watacaala sahal ka dhigaayo waxaa kamid a qawaacidda guud aynu u kaalmaynta karta carruurta inaynu wanaaga ku tarbiyadayno xumaantana aynu ka celinno zarcu muraaqabati illahi fii nufuusihim carruurteenna inaynu ka dhigno mar allaaliyo marka ay wax kala gartaan kuwa ilaahay subxaana watacaala ku xidhan oo ilaahay qalbigooda uu ku weyn yahay oo ilaahay inuu og yahay oo uu maqlaayo oo xaaladooda uu la socdo waa inaynu barro mar walbana aynu xusuusino oo xataa waxyaaba wanaagsan aynu farayno in ilaahay daraaddii ay u sameeyaan jacayl ilaahay ay jecel yihiin weyneyn ilaahay subxana watacaala ay weyneynayaan baqa ilaahay ay ka baqanayaan taa waa inaynu ku beerno taas waxay suurto gelinaysaa ilmihii isagoo kaa maqan oo adigoo aan arkahayn adoon xaaladiisa la socon inuu isagu ismaamulo xagga wanaagga u jihaysto xumaantana inuu iska ilaaliyo haddii kale oo aad u tusto un ilmaha inaad adigu tahay ka waxaan u diidaaya adigu aad tahay ka waxaan faraaya ee ka doonaaya waxaa dhacaysa adiga marka uu ku arkaayo iyo intaad u muuqatana wixii inuu sameeyo adigu waxa weeyaan marka aad ka qarsoontana inuu iska daayo wanaaggii xumaantiina inuu ku dhiirado oo xumaantii waxa weeyaan uu sameeyo mar allaaliyo marka indhahaaga waxa weeyaan uu ka qarsoomo walihaada baa dadkii saalixiinta ahaa ninkii luqmaan la odhan jiray luqmaan alxakiim ilaahay subxaana watacaala qur-aanka uu kaga sheekeeyey kaga warramay dardaaranadii tarbawiga ahaa ee uu siiyey inankiisii waxaa ka mid ahaa yaa bunaya inaha in taku mihqaalu xabatin min khardalin fataku fii sakratin aw fi samaawaati aw fi lardi ya'ti biha allah ina allaha latiifun khabiir bal u fiirso macnaa xikmadda luqmaan bal u fiirso ilmihiisa yar ama inankiisa wuxuu u sheegaya xuquuq badan oo ilahay subxana watacaala uu ku leeyahy wuxuu u sheegaya xuquuqda khalqigu ay ku leeyihiin sida aayadda aayaddan aayaadka ka dambeeya ku xusan akhlaaqo fara badan oo xunxun ayaa ilmihiisa ama inankiisaasi uu ka waaninayay waxaana uu ku bilaabay waanada noocaasiya in marka hore ilaahay subxaana wa tacaala oo ilmaha yar xusuusiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xidhay waxa uu ku yidhi inankaygiyow haddii shayka u yar dhagax la geliyo ama samooyinka uu yaallo ama dhulka meel ka mida uu yaallo ilaahay subxana wa tacaala kama qarsoona rabbina subxaana wa tacaala waa keenaya waayo ilaahay waa latiif khabiir waa mid xogogaal ah oo arrimaha kuwooda qarsoon iyo kuwooda kalaba og markiiba inankiisii waxa uu dareensiiyey in ilaahay subxaana wa tacaala shay walba inuu la socdo inuu og yahay inuu maqlaayo inuu arko oo wax ilaahay subxana wa tacaala ka qarsoonay haba yaraatay aanu jirin waa in carruurta markaa had iyo jeeraale la xusuusiyo ilaahay subxana wa tacaala qudradiisa oo aayaadkan kawniga makhluuqaadkan waaweyn aynu aragno badda oo kale marka la tago waa in la idhaahdo yaa abuuray macnaa badda intaasi leeg marka ilmuhu uu ku jawaabo ilaahay baa subxana wa tacaala abuuray waxaa gelaya dareena weynida rabbi subxana wa tacaala waxaa la mida buuraha waaweyn carruurtu markay arkaan waa la idhaha bal ka waran allah subxaana wa tacaala abuuray buurta intaa leeg awood intee leeg buu leeyahy adigu haddaad caasido ama amarkiisa aada khilaafto ama sida uu doonaya aad u noolaan weydo miyaanu awood u lahayn allahaasi inuu ku ciqaabo waa in lagu beero quluubtooda maxabat allahi subxana wa tacala ilahay waa in la jeclaysiiyo oo carruurta had iyo jeeraale nicamka faraha badan ee ay haystaan inay xagga ilaahay subxaana wa tacaala ka timi waa in la xusuusiyo oo inaad adiguna usoo shaqaysay oo xoolahan adiguna aada siisay haddii ilmihii waxa weeyaan uu aamino dee musiiba ayaa taasi ay ku noqonaysaa oo qof aan ilahayba subxana wa tacala aan xusuusnayn buu noqonaya laakiin waa inaad tidhaahdo waxaan ilaahay baa ina siiyey arsaaqdan ilaahay baa inoo suurtageliyey ilaahay baa inoogu nicmeeyey ilaahay waa inaynu uga mahadnaqno subxaana wa tacaala allahaasi waa inaynu jeclaano allaha waa inaynan ka cadhaysin waa inaynu ka xishoonno xumaan inaynu uquudhno marka ilaahay maxabadiisa waa in quluubta carruurta la geliyo ilahay hadday jeclaadaan awaamirtiisana waa jeclaanayaan diintiisana waa jeclaanayaan dhaqamada iyo akhlaaqda wanaagsan aynu la doonaynana waa jeclaanayaan ilaahay subxaana wa tacaala waa in laga baqogeliyo oo carruurta si ilaahay ay u jeclaadaan jannada waa in looga warramo si ay ilaahay uga baqdaan naarta oo kale wax jira inay tahay iyo qisaska saxiixa ee dee naarta ka warramaya qur-aanka iyo axaadiista rasuulka alayhi salatu wasalaam kusoo arooray waa in carruurta la xusuusiyo oo looga warramo marka can ariiqi almawcida can ariiqi alqisas iyadoo carruurta la waaninayo mawcida oo kale tulfitu intibaahum soo jeediso quluubtooda gilgisha iyadoo can ariiqi alqisas qisas looga warramayo hada jiraalo sheekada ayaa carruurta ay jecelyihin sheeka ayaa markaa loosii marsiin karaa mabaadida waxa weeyaan saxiixa ee aynu tilmaamayno ee ilmaha yar tarbiyadiisa aadka iyo aadka uga qayb qaadanaysa waxaa ka mid a waxyaabaa inoogu kaalmayn karaa labada waalid waa inay isku waafaqsan yihiin manhajka la rabo carruurta in lagu tarbiyadeeyo haddii labada waalid mid mid uu doonayo carruurta in lagu tarbiyadeeyo manhaj waxa weeyaan kufriya ama manhaj calmaaniya ama manhaj ilaahay subxana watacaala diintiisa aan waafaqsanayn oo maadiyo dunyawiya oo maxdiya oo ilaahay diintiisa oo hadalqaadkeeduba aanu ku jirin ka kalena uu doonayo ilmaha inuu ka dhigo ilma ilaahay subxana watacaala ku xidhan oo ilaahay yaqaana oo manhajka uu ku tarbiyadanaya uu yahay waxa weeyaan almanhaj alislaami haddii asaaliibta lafteeda aan la isku waafaqsanayn oo wixii labada waalid mid uu ilmaha u diiday waxa weeyaan ka kalena uu leeyahay samee dhibaata kuma jirtee waxaa dhacaysa ilmaha yar in tarbiyadiisu khalkhal ay gasho waxaa dhacaysa ilmaha laftiisu inuu ka faa'iidaysto khilaafka noocaasiya dee labada waalid dhex yaalla oo dhinaca markaa dee hawadiisa waafaqsan ee naftiisu ay u iilanaysa dee dabcigiisu uu raacsan yahay inuu taasi iska doorto ayaa dhacaysa waxaa dhacaysa inay xaaladdu noqoto dooni ay laba kabtan wadaan haddii labada kabtan ee doonidaa wadaa ay iskhilaafaan dee maaalkeedii halka ay ku dambaynaysa wuxuu noqonayaa algaraq doontaasi waxa weya inay qarqoonto ayaa maalkeedu noqonaya markaa usrada reerkaa iyo awlaadaasi ay doonaya inay tarbiyadeeyaanba inay isla kharibmaan ayaa natiijadu ay noqonaysaa haddaan la isku waafaqsanin marka hore manhajka la rabo carruurta in lagu tarbiyadeeyo iyo asaaliibta iyo wadooyinka la rabo in loo maro tarbiyadeynta carruurta waxaa ka mid a waxyaabaha inugu kaalmayn kara inaynu carruurta ku beero alakhlaaq alxamiida maaha inaynu marba waxa weeyaan mid faro nidhaa waxani waa wax wanaagsana samee laakiin marka horeba akhlaaqda wanaagsan iyo fadaaisheeda iyo wanaagga lagu gaadhayo fi dunya waalaakhira mid carruurta naftooda iyo qalbigeeda ku beeran waa inaynu ka dhigno inagoo uga waramayna siiradii rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam iyo siiradii waxa weeyaan dadkii wanaagsanaa akhlaaqda wanaagsan wanaagga lagu gaadho akhlaaqda xun lafteedana waa inaynu xumaanteeda iyo dhibaatooyinka adduuniya aakhirada ay leedahay carruurta waa inaynu uga warramo marka waxaa fududaanaysa akhlaaqda wanaagsan in markaa farto inuu istijaabo markiiba la yimaado uu ku aqbalo oo uu hogaansamo akhlaaqda xun marka aad ka reebtana ila xumaanteeda hore ayaad uga dhaadhicisaye markiiba inuu ka fogaado ayaa dhacaysa munkaraadka waxyaabaha ilaahay sharcigiisa khilaafsan iyo ajhisatu lfasaad qalabka wax fasahaadiya ee noocyadiisu ay badan yihiin mid la arko iyo mid la maqlo iyo waxa weeyaan kuwo kaleba waa in laga fogeeyo carruurta waayo fitradii saliimkaadi ilaahay uu ku beeray ayay fasahaadinayaan caqiidadii saxiixa ahayd ee la baray akhlaaqdii islaamiga ahayd ee lagu tarbiyadeynayay oo waxaa ajhizadaasi ay noqonaysaa iyo munkaraadkaa ka jira guriga iyo meesha ilmuhu waxa weeyaan uu jooga waxay noqonaysaa murabbi kaloo kaa dhinac shaqaynaya adna wanaag baad ku tarbiyadaynaysaa waxaasina xumaan buu ku tarbiyadaynaya biyaha waxa weeyaan islaamiya muwaafiqa liamri illah biyaha ilaahay subxaana watacaala amarkiisa waafaqsan oo u nool sidii ilaahay subxaana watacaala uu faray ee uu waajibiyey in loo noolaado waa inaad ilmahaga waxa aad la raadsato laakiin haddii guriga laftiisii fasaadku uu ka buuxo waxaa dhacaysa tarbiyadaadu inay noqoto boor la afuufay ahaan gulla qof dhaaminaya ayaad noqonaysaa ama foosto gulla qof dhaaminaya ayaad noqonaysaa waxaad noqonaysaa qof waxa weeyaan shaygaa daloola wax ku shubaaya dee shaygaasina inaanu waxba qaban ahayn ayaynu ognaho wixii aad ku shubtayna uu khasaaroobayo waxaa lamida saas oo kale haddii bi-ada aad ku dhex nooshahay ilmahaaga marka horeba badweyn baad dhex geysa waxaad dhex geysa ilmahaagii bilaadul kufr dhulkii gaalada ee ilmahaagii aad geysa caqaa'idka uu maqlaayo iskuolka uu ka maqlaayo wasaaisha ama warbaahinta uu ka maqlaayo ta u arkaayo iyadoo sawiran oo mari ah ta dadka ku hareeraysan oo dhami ay aaminsan yihiin akhlaaqiyaadka iyo dhaqamada meeshaasi ka jira qaabka waxa weeyaan dadku ay u nool yihiin haddii wada fasaad iyo meesha aad dhex dhigtay de waxaad ka dhigan tahay qof inta badda uu ku tuuray qof oo garbaduub uu xidhay haddana kule biyaha si ha ku qoy maxaa carruurta loo canaananaya haddii gaalada iyo kufaarta dhexdooda lagu hayo oo markaa laga kaxayn waayo dee dhul islaam la geyn waayo dadka waaweyn bay waajib ku tahay inay lafahooda kala cararaan waxa weeyaan bilaad alkufr ay u hijiroodaan oo ay tagaan waxa weeyaan bilaad alislaam iyagoo aakhiradooda u turanaya oo adduunya oo qura aan ictibaarinahayn ama shayga wax kasoo qaad kale aan ka dhigahayn marka xaalkeenu waxa uu ka dhigan yahay maanta baynu odhan karnaa sida weli shaacirkii alqaahu fi lbaxri maktuufan wa qaala iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaay isagoo garbaduub u xidhan buu badda ku tuurayo markaasaa waxa uu yidhi iska ilaali biyahaas inaad ku qoydo marka carruurtan aynu leenahay maxaa qaarkood ay u gaaloobayaan oo diinta ay uga baxayaan maxaa qaarkood cibaadadii loogu taaglaayahay maxaa akhlaaq darada iyo dhaqan xumada iyo mukhadaraadka iyo mukhadiraadka iyo waxyaabaha lamida maxaa looga celin kari laayahy waxaa looga celin kari laayahay biicada marka horeba aad ku dhexayso ayaa ah waxa weeyaan iyo deegaankan deegaan dee waxaasi ay ka shaqaynayaan mawjadaasi ayaa ilmaha yar ka xoog roonaanaysa oo dhinaca ay u socoto ayaa ay u qaadanaysaa marka carruurta waa in dhulka islaamka la keeno oo dhaqankii islaamka iyo tarbiyadii islaamka iyo caqaa'id ulislaam iyo shacaa'irtii islaamka waa in carruurta yar waxa weyan ay ku barbaaraan oo taasi waxa weeyaan lagu tarbiyadeeyo markaasi ayaa la odhan karaa anu waajibkii waan gutay oo ilmaha yar isaga ilaahay tawfiiqda uu ka qaado oo khayr aanu la damcin laakiin markaad badweyntaa fasaadka aad dhex dhigto adiga ayaa sabab ugu noqday oo sunno xun waxa weeyaan u jideeyey meel xunna geeyey ilahina subxaana watacaala yowma alqiyaama waa ku weydiinaya ma aha inaynu xil iska saaro carruurtani siday ay u noolaan lahaayeen wixii ay cuni lahaayeen wixii ay cabi lahaayeen iyo noloshoodan oo qura ilaahay baa subxaana watacaala arsaaqda haya qofku meel kastoo uu joogana inta ilaahay subxaana watacaala u qora ayuunbuu cunaya ka badsan maayo intii ilaahay u qoray meelnaba ku seegi mayso qof arsaaqdiisii hadduu meel ka tago ay meeshaa usoo weydaaranayso oo halkaa kale aanay ugu imanahayni ma jiro xaalku waa sida uu yidhi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ina ruuxa alqudus nafasa fii rawci anahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha fattaquu llaha waajmiluu fi alab waxaa malakul jibriil waa ruuxu lqudus uu qalbigeega ku afuufay nafina dhiman mayso macnaa wuxuu waxyahaani ugu keenay wey nafna dhiman mayso ilaa ay dhammaysata risqigeeda iyo ajasheeda marka ilaahay subxaana watacaala ka baqda oo sida aad u raadinaysaan risqiga wanaajiya oo waddooyinka saxdaa u maro oo waddo khaldan ha u marina waxaynu odhan karnaa dadka carruurtooda badweyntaa fasaadkaa ku dhex tuuray iyagoo adduunyo iyo xoole ku doonaya dee magtii carruurtooda ayaa xaqiiqatan ay cunayaan haddii carruurta lafahoodii ay nool yihiin oo weli aanay dhiman dee dhimashadii waxa weeyaan macnawiga ahayd ee dhabta ahayd ayaa ay dhinteen waxaana haddii xaaladda ay ku dhintaan be ay noqonayaan kuwo aakhira seega inaad ilmahaagii adduunyo awgeed aakhiradiisa aad ka kharibto ood ilaahay ka fogeysa subxaana watacaala oo gaalnimo uu ku dhinto ama cibaado la-aan ama akhlaaq xun uu ku dhintaa dee waxa ay tahay inaad magtiisii aad qaadatay ayaa ay ka dhigan tahay waxaa markaa adduunyo yar ee la cunayaa ee carruurta lagu qaadanaya ama meeshaasi loo geynaya waa carruurta magtoodii ayuunbaa la cunaya carruurtaasina markaa bal waxaaba laga yaabaa waxaan u dhigmin bal xaqiiqadu waaba sida ay tahay waxaan u dhigminba carruurtaasi in lagu bedeshay oo carruurtaasi gar iyo maglaan waxa weeyaan inay dhimanayaan waxaa ka mid a waxyaabaha carruurta tarbiyadu inugu kaalmayn kara in madarasad fiican meel ilmuhu wax uu ku barto oo tarbiyad uu kala kulmo oo wanaagsan in ilmaha la geeyo rufqa saalixa saaxiibo wan wanaagsanna ilmaha in loo sameeyo waayo madarasadu waa guriga labaad waa meesha labaad ee ilmuhu tarbiyadda uu ku qaado marka laga yimaado waxa weeyaan gurigii haddii madarasada macalimiinta iyo ardayda joogaaba ay yihiin kuwo faasidiina oo dhinacii laga eegaba kharaaba meelina aanay u badqabin dee waxa shakilaanaya ilmaha yari dee dhaqanka noocaasiya iyo nolosha noocaasi ayuunba isaguna u qaadanaya saaxiibaduna raad weyn bay ku leeyihin marka ilmahaaga xataa waa inaad mulaaxadayso macana aad la socoto cidda bal uu saaxiib la yahay oad isku daydo inaad ku xidho dadka wanaagsan oo rafiiq iyo saaxiib aad uga dhigto waxaa ka mid a asaaliibta ilmaha waa inaynu qancino usluub liqnaac oo waxyaabahan cibaadaadka ah carruurteenna aynu farayno sida salaadii oo kale soomkii oo kale hablaha marka xijaabka aynu farayno waa inaynu ku qancino shaygan inuu yahay macnaa shay diina oo caqiida oo ilaahay subxana watacaala loogu dhawaanayo ay tahay in la rumeeyo inuu diin yahay laakiin haddii aynu farno aynu ku sandullayno un waxaa dhacaysa oo toos loo muwaajeeyo carruurtii oo la isku dhaco waxaa dhacaysa waxa weeyaan in shaygan marka ay adiga kaa baqayaanna ay ay sameeyaan marka adiga ay kaa qarsoomaan ama ay kaa maarmaanna in wixii ay iska daayaan laakiin haddii shaygan iyaga laftooda ay ku qancaan inuu diintooda ka mid yahay inuu dhaqankooda ka mid yahay inuu u wanaagsan yahay horumarkooda uu ku jiro waxaa dhacaysa shaygaasi in iyagu sidooda ay u ilaashadaan oo sidooda ay u sameeyaan waxaa loo baahan yahay saas oo kale muraaqaba oo mulaaxada waalidku waa inuu la socdo carruurtiisa carruurtiisu xaggay tagaan yay raacaan maxay sameeyaan maxay guriga keenaan waa akhlaaqiyaada xaggay ka soo qaadeen waxaasoo dhan waa inuu la socdo muraaqabo waa inuu samaynayo iyo kawarhayn guud oo carruurtiisa uu ka warhayo marka waxaa dhacaysa maalin walba wixii khalad soo kordha inuu meesha ka saari karo maalin walba wixii sax ahaa ee ay dayaceen inuu waxa weeyaan soo celin kara ayaa dhacaysa laakiin hadduu ihmaaliyo carruurtiisa aan warba uhayninba waxaa dhacaysa inay taraakumaan oo isdulbaxaan xumaanahaasi deetana uu baraarugo goor aan xaaladdu meel laga gaari karo waxa weeyaan ay dhaaftay goor xaaladdu meel laga gaari karo ay dhaaftay oo dee ay ku adkaato markaa inuu khaladaadka meesha ka saaro oo uu saxo tarbiyadda ilmihiisa waxyaaba muhimkaa waxaa ka mid a iijaad albadaa'il almunaasiba lilawlaad carruurta marka wax loo diido xun wax wanaagsan oo mubaaxa ama sharciya waa in loogu bedelo laakiin haddii waxaa loo diido ilmaha yari ma fadhiyaayo wax la-aan wax wanaagsan waa in loogu bedelo oo ilaahay subxaana watacaala uu ogol yahay oo marka dee aan u yar tahay aynu odhan karno waxa weeyaan waa waa shay mubaaxa waxa isweydiin le maxaa ay tahay carruurteena inaan ku tarbiyadayno carruurteena waa inaan ku tarbiyadayno cala tawxiid ilahay keliyeyntiisa iyo rabbi subxaana watacaala garashadiisa waa inaanu ku tarbiyadayno waa inaanu ka ku tarbiyadayno cala nubuwaat garashada nebinimada nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam mucjizaadkii iyo aayaadkii iyo daliiladii tusinayay nebinimada nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam waa inaynu barro walihaadaba culimadu waxa ay sheegaan ilmuhu mar allaaliyo marka uu hadalka bilaabo in kelimaadka u horeeya dee afkiisa loogu ridaya ay noqdaan ku ku afbaranaya ilaahay subxaana watacaala in la baro umu sulaym markii ay islaamtay inankeedii yaraay anas ayaa waxay ku lahayd qul laa ilaha ila allah waxaad tidhahdaa laa ilaha ila allah aabihii oo markaa kaafir ahaa ayaa wuxuu lahaa inankayga laa tufsidii calaya waladi inankayga ha iga fasahaadin markaasa waxa la fasahaadin maaye waan hagaajinaya marka carruurta waa in ilaahay subxaana watacaala dikrigiisa soo hadalqaadkiisa magiciisa waxa weeyaan garashadiisa waa in waxa u horeeya aynu ku tarbiyadaynayna ay noqoto mar allaaliyo marka ay bilaabaan inay wax kala gartaan mar allaaliyo marka ay bilaabaan inay hadlaan waa in kelimaadkaas si wanaagsan waxa weya aynu barro oo afka aynugu rid waynu garanayna rasuulka caleyhi salaatu wasalaam cabdillahi ibni cabbaas oo ahaa inan yar oo in adeerkiya siduu ilaahay u baraayoy ixfad illah yaxfadka ilaahay ilaali awaamirtiisa xuquuqdiisa waajibaadkiisa ilahay baa ku ilaalin doona caqiidada noocaasi ayaa qalbigiisa uu gelinaya ixfad illaha tajidu tujaag ilaahay xifdi mar allaaliya marka aad u baahato ee aad u yeedhato ilaahay subxaana watacala waa ku ajiibi doonaa hataa waxa uu baray alqadaa waalqadar shajaaco iyo geesinimo si uu uga qaado oo ku yihi haddii ummadoo dham ay isu timaado si ay wax kugu tara waxba kuuma tari karaan ilaahay kula damcay mooyaane haddii ummadoo dham ay isu timaado si ay dhibaato kugu geystaanna kuma dhibaatayn karaan wax ilaahay subxaana watacaala uu ku qadaray mooyaane marka carruurta waa in tawxiidka iyo caqiidada saxdaa lagu tarbiyadeeyo oo shirkiyaadka iyo khuraafaadka iyo waxyaabahaasi quluubtooda inay galaan waa in laga ilaaliyo ama quluubtooda inay noqoto quluub waxa weyaan faariqa maran oo ilaahay garashadiisu aanay ku jirin iyo ilaahay keliyeyntiisu iyo ilaahay subxana watacaala weyneyntiisu carruurteena waa inay ku tarbiyadna cala alcibaadaat rasuulku waa keena yihi calayhi salaatu wasalaam toddoba jir markay gaadhaan salaada fara toban jir markay gaadhaanna ku garaaca dee salaadii waa in la baro bahaaradii saasoo kale waa in la baro waa in la faro oo aan la ihmaalin wuxuu lahaa ibnu mascuud xaafiduu calaa abnaa'ikum fi salaa carruurtiina salaada ku ilaaliya oo inta iyagu ay la qabsamayaan la qabsanayaan ay qabatimayaan idinku salaada u ilaaliya wuxuu lahaa ayqidu sabiya yusallii walow bisajda ilmaha yar toosiya ha tukade xataa haddaanu salaad kala garanahayn ha sujuuduuno ilaahay subxana watacaala fooda dhulka ha u dhigo wuxuu lahaa hishaam ibnu curwa kaana abii ya'muru sibyaana bisalaa idaa caqiluuha wasiyaama idaa ataaquun aabbahay wuxuu fari jiray carruurta yaryar salaada mar allaaliya marka ay fahmaan salaad waxa ay tahay iyo cidda loo tukanayo iyo macnaha looga jeediyo ay fahmaan soomkana marka ay awoodaan ay iska xejin karaan ayaa u fari jiray xataa carruurta iyagoo yaryar ayaa xajka oo safarka iyo dhibaatada ule aanu garanayno ayay geyn jireen saxaabadu asaaib ibnu yaziid wuxuu yidhi xuja bi maca rasuuli illahi wa ana ibnu sabci siniin anigoo toddoba jira ayaa layla xajiyey buuli oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam layla raacay marka carruurta waa inaynu cibaadada ku tarbiyadayno haddii inta ay yaryar yihiin ay la qabsadaan waxaa dhacaysa in marka dambe cibaadadu ay u fududaato lakiin haddii inta hore ay yaryar yihiin la dayco laydha waa yaryar yihiin iska daaya hadhow tole inay ku adkaato ayaa dhacaysa aadaabta islaamiga iyo akhlaaqda sarraysa waa inaynu ku tarbiyadayno aadaabtii hurdada aadaabtii waxa weeyaan toositaanka aadaabtii soo gelitaanka guriga iyo istiidaanka la dalbaayay waa inaynu ku tarbiyadayno carruurta runta dhowrsoonida sadaqada waxa weeyaan deeqsinimada akhlaaqda wanaagsan ee islaamku uu leeyahay waa inaynu ku tarbiyadayno akhlaaqda xunxunna waa inaynu ka ilaalino innagoo inagu qudwo ugu noqonayna ka fogaansheeda islamarkaana carruurteenna waxa weeyaan farayna waxaa jira waxyaabo carruurta inay inxiraafaan waddada saxda ay ka leexdaan sabab u noqda oo ay tahay iyagana inaynu iska ilaalino carruurtu inay fasahaadaan oo tarbiyadu ay ka xumaato waxyaaba sabab u noqda waxyaabahaas waxaa kamid ah taqsiir fi tarbiyati alawlaad in waalidku marka hore uu ka gaabiyo tarbiyadaynta carruurtiisa marka waajibka waa inaynu kasoo baxno si aan carruurtu aanay waddada saxdaa aanay uga leexan in badan oo carruurta kamid ah inay waddada saxdaa ay ka leexdaan oo inxiraafaanna waxaa sabab u noqday waalidka oo ka gaabiyey tarbiyad tarbiyadayntii waajibka ku ahayd waxaa kamid ah ashiqaaq bayna alwaalidayn dee labadii waalid ay iskhilaafsan yihiin carruurta hortooda ay ku murmayaan carruurta hortoodii laga yaabo kelimadaas lagaadaa inay isku yidhaahdaan bal rubamaa laga yaabo in gacan ay isula tagaan carruurta hortoodii taas waxay sabab u noqotaa carruurta tarbiyadu inay ka xumaato ayaa sabab u noqotaa waayo carruurta qalbi jab baa ku dhacaya niyad jab baa ku dhacaya carruurtu marka haddii ay niyad jabaanna waxaa dhacaysa in tarbiyadii saxda ahayd ay seegaan xataa fahamkooda ayaa yaraanaya iyo soo jeedistooda waxaa kamid ah dalaaq furniinka waxaa la yidhaahdo oo aada iyo aad dadku ay ugu degdegaan gaar ahaan waxa weeyaan dumarka soomaalidu iyadoo dee laga yaaba inay asbaab leeyihiin laakiin de marba xaaladdu meel bay taagan tahay oo marna dee waa loo sabri karaa arrintaasi oo mafsadada iyo xumaanta jirta dee waxaa ka weyn xumaanta dalaaqa iyo furn furniga ka dhalanaysa gaar ahaan marka la joogo waxa weeyaan dee bilaad alkufr dhulka gaalada marka la joogo dee carruurta ay ku dayacmayaan haddii la kala tago marna dee mafsadada taagan baa ayaa ta dalaaqa ka dhalanaysa in ka weyn marka waa in aada looga fiirsado oo gabadha xanaaqa iyo dee dhibaato ay tirsatay waa inaanay ku kalifin markiiba inay dalaaq ay dalabto laakiin haddii furnayn uu dhaco waa inay su-aala isweydiisa maxaa ka dhalanaya tula carruurtan mustaqbalkoodu muxuu noqon doonaa tarbiyadoodu siday noqon doontaa marka dalaaq wuxuu sababu noqdaa usradii iyo qoyskii inuu baaboo mar haddii tafakukul usra uu dhaco oo usradii ay kala furfuranto waxaa dhacaysa in carruurtii tarbiyadu ay ka xumaato ayaa dhacaysa waxaa laga yaabaa dee hooyadu inay ka tagaan oo aabihii cid kale uu geeyo oo dee sidii la rabay aan u tarbiyadaynahay ma laga yaaba tarbiyada xun inay tarbiyadaynayaan ama waxaa laga yaabaa dee hooyadoo qurey haddii carruurtii iyadu ay qaadato inay ku filaan weydo carruurta tarbiyadayntooda oo marna u shaqayntoodii iyo u adeegoodii lagaba yaabo inay dabadda uga soo shaqaynayso iyada ay maqan tahay oo meel xadaanaadii ay geyso amaba se dee guriga ay kaga tagto deeta carruurtii halkaasi ay ku dayacmaan marka dalaaqa waxaa la yidhahdo islaamku aada iyo aad ayaa shay culus uu uga dhigay xataa haddii uu dhacana wuxuu islaamku markaa dhiirigeliyey in laysku soo noqdo oo qoyskii waxa weeyaan la soo celiyo bal rasuulkeenu wuxuu gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam dumarka waxa weeyaan dalba dalaaqa ee ninka yidhaahda ifur iyadoo dee dhib weyn oo aan loo dul qaadan karin meesha aan oolin in waxa weeyaan raayixada ama uduga jamada aan helayn heerkaasi ayaa la gaadhsiiyey oo ay dhibaatada ka dhalanaysa ee ninka gaadhaysa ee gabadha gaadhaysa ee carruurta gaadhaysa ayaa dhibaatadu bal mujtamaca iyo dee bulshada islaamka dhibaata ayaa gaadhayso dee guri ka mid a ayaa baaba-ay bar guryo kale ayaa raad uu ku yeelanaya qaraabanima meesha ka baxaysa xididnima ayaa meesha ka baxaysa waxaa kamid ah asbaabta keenta carruurtu inay fasahaadaan ama tarbiyadu ka xumaato alfaraaq inuu ilmuhu noqdo mid aan waxba aan hayninba ilmahani waa fikiraya waxaana ku beera nashaad iyo firfircooni baaqo iyo awood dadka waaweyn aan ku jirin ayaa ilmaha yar ku jirta haddii ilmihii yaraa la mashquulin waayo waxbarasho lagu mashquulin waayo ama lagu mashquulin waayo waxa weeyaan hawl kaloo uu qabto waxaa dhacaysa in uu fikiro waxyaaba badan uu isweydiiyo oo markaas uu noqdo mid u gacan banaan waxyaabaha fasahaadka ah ee xunxun gaar ahaan bi-ada uu ku dhex noolaya markay tahay bi-a ku saacidaysa ilmaha inxiraafka iyo leexashada xagga tarbiyada ah waxaa sidaas oo kale kamid a waxyaabaha carruurta inay tarbiyadu ka xumaato sabab u noqda saaxiibo xunxun carruurta inay yeeshaan oo fasahaadiyo carruurta wadadii saxda ahayd ka leexiya carruurta markay yaryariin isteerinkoodu aada buu u jilicsan yahi si yar ayaa markaasi loo leexin karaa saaxiibada xunxun waa in laga ilaaliyo waxaa kamid a labada waalid oo carruurta si xun ula dhaqma waalidku waa inu noqdo mid ilmaha yar u naxariisanaya oo raxmatu sakiir ilmaha yar in loo naxariistaa waxay ka mid tahay waxyaabaha islaamku uu dhiirigeliyey haddii dee waladkaaga uu noqdo mid ilaahay kaa beera uu noqdona dee waa waajib ilaahay subxaana watacaala uu ku saarayba oo kaba sii waajibsan naxariista ay tahay inaad u naxariisato kuwa kale adigu waxa weeyaan aanad waalid toos aanad u ahayn marka waalidku waa inuu noqdo mid ku dadaalo alwasatiya fi tacaamul bilawlaad waa inuu noqdo mid ku dadaala dhexdhexaadnimada xagga la dhaqanka awlaadda mid aada u adag oo qaasiya waa inaanu noqon mid jilicsan oo carruurtu isteerinkiisa ah ayaanu marba meel ay u leexinayaan waa inaanu noqon waa in noqdo mid xakiima oo carruurta ula dhaqma mar walba sida ay ku hagaagayaan marka adeegu hagaajinayana ku adkeeya marka waxa weeyaan dabacsanaantu ay hagaajinaysana u dabciya mid carruurta wax allaala wixii ay ka dalbaan ka yeela waa inaanu noqon waa in carruurta nacam iyo la labadaba uu baro haa iyo maya labadaba waa inuu baro in la yeeli karo arrinkooda iyo in waxa weeyaan la diidi karo oo laga hor iman karo marka carruurta waxaa dhacda haddii waalidku si xun uula dhaqmo dee inuu shuruudu ku dhaco inay didaan oo guryaha ay ka didaan mar hadduu ilmaha yar guriga uu ka baxana waxaa dhacaysa inay tarbiyadu ay ka xumaato walihaada sida waalidka qaarkood ay isku dayaan inay ku cilaajiyaan ama ay ku daweeyaan tarbiye xun oo carruurtooda ay ka arkeen oo ah inay guryaha ka eriyaan taas waxaanu leenahay usluub tarbawiya maaha wal tarbiye xumaan ayaa ilmahaasi ay u horseedaysaa waxaa ka mid ah casrigan aynu joogno mushaahadatu alaflaam alfaasida waxyaabaha carruur tarbiyada ka khariba inay daawadaan filimo waxa weeyaan faasida oo khariban waa murabbi waxa weeyaan jihaaskan ama qalabkan la daawanayo ee guriga yaalla marka waa in aada looga digtoonaado si yar ayaa carruurtaada uu leexin karaa wax allaale iyo wixii adigu aad ku xardhaysay aad ku qoraysay ayuu kaa daba masaxaya kuwo kaloo xunna waa kaaga daba qoraya marka waxyaabahaas oo dhan waa in iyagana la iska ilaaliyo oo carruurta laga fogeeyo oo waalidku uu ka digtoonaado waxyaabahaas sabab u noqon kara carruurtiisu inay inxiraafto oo waddada saxda ah ay ka leexato ilahay baynu subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu nagu kaalmeeyo calaa tarbiyati awlaadina tarbiyadaynta carruurteenna iyo waajibkaasi ilaahayna saaray inaynu kasoo baxno nasalu llaha subxana watacaala an yuslixa duriyatana wa duriyati lmuslimiin ilah baan weydiisanaynaa duriyadayada iyo duriyadda muslimiintaba inuu hagaajiyo wallahu aclam waaxkum bilahi tawfiq sala allahu calaa nabiyina moxamed
baarak allahu fiika wajazak allah khayr sheekh waaxsan allahu ilayk muxaadarada qayimka oo aad noo soo jeedisay ilaahayna subxaana wa tacaala waxaanu ka baryaynaa inuu naga yeelo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana sheekh intaa kadib insha allah dhowr su-aalood ayaa jira oo mawduuca ku saabsan iyo qaar ka baxsan marka insha allahu waxaanu jecel lahay bar waktigaaga inaad ogaano sidee siduu yahay insha allah
dib male insha allah wixii aynu galano waynu ka jawaabi biidn illahi tacala ها سائلك وهري الشيخ حكوي الدينية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الصلاة الشيخ ومحي فرق أدحية آدابته إيا أخلاق ده بارك الله فيك
aadaabta iyo akhlaaqda farqiga udhaxeeya waxaynu odhan karnaa akhlaaqdu way ka macno ballaadhan tahay aadaabta way ka macno ballaadhan tahay oo had iyo jeeraale aadaabta waxaa loo isticmaalaa manaa xagga tacaamulka iyo dhaqanka qofka isaga waxa weeyaan ku gaarka ama isaga iyo bani aadamkan kale ka dhexeeya lakin akhlaaqdu waa diintii oo dhan sida uu sheegay rasuulku alayhi salaatu wasalaam albiru xusnu lkhuluq marka addiinu alkhuluqna waa odhan jireen salafka qaarkood faman zaada calayka fi lkhuluq faqad zaada calayka fi ddiin marka waxaad moodaa wallahu aclam inay akhlaaqdu ay ka macno ballaadhan tahay aadaabta oo aadaab kastoo wanaagsani akhlaaqda wanaagsan bay kamid tahay lakin shay kasta oo markaasi akhlaaqa aadaab weeyaan lama odhan karo wallahu aclam
baarak allahu fiik wajazak allah khayr waxsan allah ilayk sheekh saa'ilka labaad wuxuu leeyahay sheekh carruurtaydii meel ma wada joogna ma wada joogno iyana soomaaliyay joogaan anna qurbaan joogaa maxaad igula talin lahayd qayladayduna way badan tahay markaan aan u sheegayo u tilmaamayo xaqa marka dariiqa ugu fiican ii sheeg baarak allahu fiik
carruurta iyo waalidku inay kala maqnaadaan oo gaar ahaan aabbuhu ka maqnaado waxay ka mid tahay inta faraha badan le waxyaabaha sabab u noqda in carruurtu ay dayacmaan oo haddii aanay dhinaca adduunyada ka dayacmin oo dee biil fiican uu soo diraayo in xaggii waxa weeyaan tarbiyada ay ka dayacmaan sida aynu tilmaanay tarbiyadu waxa ay tahay doontaasi ay wada hogaaminayaan aabbaha iyo hooyadu labadaa qofe waxa weeyaan qoyska mas-uul labada mas-uule isaga sarreeya marka haddii midkood uu maqan yahay waxa shakilaana dhinac baa maqan gaar ahaan haddii ay markaasi inama ku jiraan inamadu mar haddii ay ku dhawaadaan waktiga qaangaarka raganimo ayay iska dareemaan oo dumarka ma dhegaystaan bal iyagoo aan waktiga usoo dhawaan oo sideed jir ama toddoba jira ayaa laga yaaba hooyada inaanay waxba ka qorin marka aada iyo aad bay muhim u tahay duruuf adag ama daruuro keensatay inuu waalidku carruurtiisa ama aabbuhu inuu ka maqnaado mooyaane aad bay muhim u tahay aabbuhu inuu carruurtiisa ula joogo marka tala waxay tahay inuu aabbuhu carruurtiisa meel ula joogo gaar ahaan haddii carruurtiisu dhul islaama ay joogaan inuu isaguna halkaasi ugu tago oo halkaaba ilaahay risqigiisa subxaana watacaala uu ka raadiyo kuwo fara badan oo dhulkaasi gaalada ka yimi waxba aan ku haynin oo halkan markii ay yimaadeen ilaahay u nicmeeyo risqiga u ballaadhiyey oo waxa weeyaan ka raystay ayaa jira yaan la moodin haddii dhulkii islaamka la yimaado in gaajo loo baktihaayo oo ay mutalaazimayin ama laba isku xidhan dhulka gaalada ka tegistiisa iyo dhibaatadu laba isku xidhan inay yihiin yaan la moodin qof walba ilaahay subxaana watacaala intuu ugu talagalay meesha uu joogo ayaa uu ku helaya marka taladu waxay tahay in aanad carruurtaada ka fogaanin oo carruurtaada aada la joogtid si aad tarbiyadooda aada noqotid qofka hagaaya eebaashiraaya camaliyan arrintaasi isagu ula imanaaya halkii aad tawjiihaad in la fulin dooniyo in kale aanad garanahayn meel fogaad kasoo diri lahayd ilaa duruuf adagoo markaa idinkala kaxaysa inay jirta mooyaane asalku waa sidaa aabbo carruurtiisa inuu la joogo wallahu aclam
baarak allahu fiikum wajazaka allah khayr waxasan allahu ilayka sheekh saa-ilka saddexaad wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaan sheekh cunug ku dhashay dhicis oo lagu soo koriyey dhalo sidee baa sidee baa timaha looga xiirayaa ma waktiga uu kasoo laga soo saaro dhalada ayaa laga xiirayaa war arrintaa insha allahu noo faahfaahay sheekh baarak allahu fiikum
timaha asalku waxa weeye ilmuhu maalinta toddobaad marka uu gaadho in laga xeero sida uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam faatima uu faray markii waxa weeyaan inam ay umushay waana sunna arrintaasi oo haddii dee markaa laga tago lagu dembaabi maayo dee macsiyo noqon mayso laakiin haddii la sameeyo dee laa shaka in fadiilo iyo ajir laga helayo samaynta iyo hoggaansanka sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan og xikmada ku jirta oo dadka qaarkoodna waxa ay sheegaan ama culimada qaarkood timahan ilmuhu uu kala yimi caalamkaasi caalamuraxim caalamkaasi uu kasoo baxay inaanay munaasib u ahayn adduunyadan oo ilmaha laftiisa dee dhibaato ay ku hayaan oo kulayl ay ku hayaan iyo culays sidaas awgeed islaamku uu jideeyey in waxa weeyaan timahaasi laga xeero walihada balufiisa tacbiirka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wayumaatu canhu lada buli ma odhan timaha ayaa laga xiiraya wuxuui wayumaatu canhu alada waxaa laga leexinayaa ilmaha ama laga kor qaadaya dhibaatada marka timahaas ilmaha inay dhib ku hayaan ayaa xadiidkaasi uu tilmaamaya marka ilmuhu marka uu dhasho dee nolol uu ku dhasho toddoba cisha ay kasoo wareegaan haddii ay suurto gasho dee in timihii laga xeero laga xeero ayaa sunnaha haddii aanay suurto gelinna sida sababta aad sheegaysaan oo kale awgeed dee marka u horeysa ay suurto gasho ayuun bay noqonaysaa in laga xiiro wallahu aclam
baarak allahu fiika wajazaka allah khayr waaxsan allahu ilayk sheekh su-aalahan adigu waa saddex su-aalood oo isku dhow dhow insha allahu dadka weydiinaya waxay leeyihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sheekh waxaa iga saqiiray gabadh lix bilooda uurka hooyadeedna ayayna ku jirtay maxay maxaanu nala gudboon inaanu samayno wbaaraka allahu fiika ka kalena wuxuu leeyahay bacda salaan sheekh assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu waxaa ii waxaa ii jooga wiil afar bilood ah ee wax wanqal ahna uma aanan samayn ayada oo ayada oo aysan ii suurto gelin maxaan sameeyaa sheekh ka saddexaadna wuxuu leeyahay carruurtayda haddii aanan u wanqalin ma u wanqali karaa markay waaweynaadaan qof kale ama ama qofkii carruurtii laftoodiina markay waaweynaadaan ma iska wanqali karaan ama wanqalka qof kale ma isku samayn ma isku samayn karnaa ma isku dari karnaa baaraka allahu fiika
su-aasha koowaad ee ku saabsan ilmaha markaa lix bilood jiray oo sakiiray waxa idinkala gudboon marka koowaadde waa inaad sabirtaan oo ilmahaasi dee dhimashadiisa ila wuxuu gaadhay xaalad nafti lagu afuufay waa qof markaa dee bani aadam oo dhintay weeye inaad sabirtaan sabirkaana ilaahay subxaana watacaala ajar aad kaga raadisaan ama aad kaga doontaan waxaa kaloo idinla gudboon maadaama uu gaadhay dee wakti naftii lagu afuufay sida ahlucilmiga qaarkood ay qabaan inaad magacaad u bixisaan walow yaanu adduunyadaba nolol ku imane waxaa kaloo idinla gudboon sidaas oo kale inaad u wanqashaan mar haddii uu gaadhay wakti ruuxdii ama naftii waxa weeyaan lagu afuufay marka waxa weeyaan dee ilmahaasi uu soo dhashana waa lagu tukanayaa labadiisa waalidna ilahay baa naxariis loo weydiinayaa sida uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka inahaasi ayaan taasi aan aan ka xusi lahaa qadiyada ku saabsan caqiiqada caqiiqadu sida raajixa ama wanqashu waa waajib saaran waalidka oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi kullu ghulaamin marhuunun bicaqiiqati ilmaha ayaana u raxman caqiiqadaasi oo ay tahay waalidku inuu ka qalo haddii markaa waalidku waktigaa uu qali kari waayey oo waktigaasi dee ay la dhaaftay waa deyn ku maqan marka ay u suurto gasho waa inuu deyntaasi uu iska gudo waana xaq markaa ilmihiisaasi uu ku leeyahay sida muxaadarada dhexeeda aynu ku sheegnay xuquuqu alawlaad cala alwaalideyn ayay kamid tahay ama cala alwaalid oo aabaha xuquuqda carruurta waalidka ay ku leeyihiin haddii markaa waalidku xaqaada uu kasoo bixi waayo ilmihii inuu isagu xaqiiqada ama wanqashu iska qalo ama cid kale ay ka qashaa ka qashaa mid markaa mashruucnimadeeda daliil aynu hayno maaha wallahu aclam su-aasha saddexaad waa waa ilaabay waad igu soo celin doonta
waxay ahayd caruurtayda haddii ay weynaad weyda weynaadaan ma u wanqali karaa qofkii caruurtii laftoodii na ma iska wanqali karaan dad kalena ma isku wanqali karnaayo ma isku dari karnaa wanqasha
waan ka jawaabay waan filayaa labada horaba oo caruurtu iyagu isuma wanqali karaan oo xaqani waa xaq waalidka saaran xaq iyaga saaran maaha haddii ay weynaadaan iyo haddii kalebana xaqaasi waalidka ayaa lagu leeyahay waa dayn lagu leeyahay oo ay tahay inuu iska gudo amaa qadiyada ku saabsan isku darka wanqashu haddii looga jeedo laba neef oo kala duwan in la qalo deetana hilibkii la isku daro taas iyadu dhibaato ma laha laakiin haddii looga jeedo in hal neef la wadaago neef loa ama neef neef geel oo kale ahlicilmigu waxay idhahdaa wanqashu iyadu lamid maaha hadyigii xajka lagu qalaayay iyo udxiyada iyada neefku ama geel ha noqdo ama loo ha noqdo ama ari ha noqdee hal qof ayuunbuu ka gudayaa oo qof labaad ka gudi maayo marka hal neef lama guuli karo oo lama odhan karo carruurteenni o dhan wanqal aynu uga dhigno wallahu aclam
baarak allahu fiika wajazaka allah khayr waxsan aleyk sheikh saa-ilkan wuxuu ku leeyahay xaaskayga ma ku khasbi karaa salaada wabaarak allahu fiik ama diinta
khasabka muxuu uga jeedaa waxa weeyaan uu leeyahay salaadan ku khasbaya ama diinta macanaa muslimad maaha miya see diinta lagu khasbaya
maya wuxuu ka wadaa daacaadkii iyo samaynteedii diinta ama salaada tukashadeedii macnaha haddii ay maaragtay iga diido macnaha ma ma ku khasbi karaa sidaas buu ka wadaa insha allah
nacam waa amraya waxa weeyaan ninku amar buu ku leeyahay xaaskiisa iyo ehelkiisa salaada inuu amro sida ilahi uri waamur ahlaka bisalaa ehelkaaga waxa weeyaan salaada far ehelkana dee xaaska iyo carruurta waa dadka u horeeya ee soo gelaya marka in uu arrintaasi uu faro haddii ay diidaan markaasi uu ku dagaalo oo uu ku tahdiido waxa weeyaan waa tahay laakiin haddii waxa weeyaan ay markaasi hoggaansami waayaan dee isagu waajibkii saaraa waa gutay dhinaca kale dee uga wareegaya un bay noqonaysaa iyo dee dembiga markaa gabadhu samaynaysa ama waajibka ay dayacaysaa inta uu leeg yahay ayuunba waxaa dee uu ka yeelayaana ay ku xidhan tahay haddii tusaalehaan salaadii ay ka tagtay dee islaamnimadeeda ayaaba taasi shaki ku jira oo in badanoo culamada islaamka kamidi waxay leeyihiin waa waa kaafirad markaa gabadh islaamnimadeeda dee la isku haysto inuu ninku ninku sii haysta ma aha haddii salaadii ay diiday ugu taagheli waayey hooyadii carruurtiisana inuu hooyo taasi unoqoto inuu raalli uga noqdo maaha carruurta hooyadooda markaa ay taariku salaado tahay iyaguna inay tukadaan waa adkaanaysaa tarbiyadooduna waxa weeyaan hagaagi mayso marka dee dembiye taa ka yar ayaaba dee shareecadu markaa ay tilmaantay in lagu furi karo ama waxyaaba taa ka yar dumarkii laakiin haddii salaad la-aan arrintu ay gaadho oo gabadhii si kastoo loogu nasteexeeyey oo loola teliyo loo faray ay u hoggaansami weyday ilaahi subxana wa tacaala amarkiisa waa inuu iska furo si aan isaga u fasahaadin iyo carruurtiisa wallahu aclam
baarak allahu fiika wajazaka allah khayr sheikh ma korson karaa saa-ilkan wuxuu leeyahay ma korson karaa ubad aanan dhalin muddo saddex bilooda ilaa lix bilooda inta ehelkiisii looga celinayo looga helayo
waxaan u fahmay inuu yahay laqiid macanaa ilmo yar oo ciddii dhashay aan la garanahayn saas miya
waa la garanayaa laakiin halkan waxaa ka jirta in mathalan sheikh dawladdu ay waalidkii ilmihii ka qaado sababo jira dartood marka ay dad kale u raadiso marka ubadku waa sidaa waalidkii waa la garan lakiin dhinacii dawladda ayaa dawladdii diiday marka qofkan wuxuu leeyahay ilmaha ma sii hayn karaa inta waalidkii ama dib loogu celinayo ama xal kale uu noqonayo intii gaala hayn lahayd
macanaa laa shaka in qof muslimi ilmahaasi inuu hayo intii gacanta u geli lahaa dad gaalaha ama dee ilmahaasi khariba inay tahay waxa weeyaan min atacaawun cala albiri wataqwa inuu qofkaasi wanaag kula tacaawunay ixsaankii dee ilaahay subxana watacaala uuna amri uri waa axsinu in allaha yuxibu lmuxsiniinna inay kamid tahay marka haddii qofkaasi uu hayo wax dhibaato kuma jirto bal haddii ku ixtisaabo oo ajar inuu ka helo dee u niyeysto ilaahay subxaana watacaala dee agtiisa ajir buu ka helay mar haddii waalidkii dee ilowba ilow laga qaadayo lakin haddii waalidkii dee loo daynayo isagu leeya iga soo qaada waa masalo kale lakin mar haddii kolliba waalidkii laga qaadayo intii meel xun markaasi uu mari lahaa in isagu uu hayo oo ilmaha yar xadaanadiisa iyo dee tarbiyadiisa muddada u hayo uu ka shaqeeyaa waa mid fiican wallahu aclam
baarak allahu fiikum wajazaka allah khayr sheikh saa-ilkan wuxuu leeyahay ma ma bannaan tahay gabadh muslimada inay suuqa surwaal ula baxdo ama ay ku aado iyadoo surwaalka sidata mase ubadkaagoo yaryar gabadh khaasatan macnaha surwaal ma loo gelin karaa timahana ma loo qaawin karaa iskuolkana ma la geyn karaa saa ma lagu geyn karaa
gabadha muslimadda waxaa waajib ku ah inay nafteeda u asturto sida ilaahay subxaana watacaala uu faray oo ay xidhato markaa xijaabka sharcigaa ay iskana ilaaliso libaas arijaal dharka ay xidhaan raggu iyo dumarka ragga isu ekaysiiya haddii markaasi ay weyn tahay dee waajibkaasi ayaa saaran waxaanaan filayaa gabadh muslimadii dee inay surwaal xidhato oo kelidii ay ku baxdaa inaanay banaanayn in dhammaanteenba aynu wada garanayno oo dee kaasi aanu xijaab sharci aanu noqonahayn habluhu inta ay yaryar yihiin lafteedana in saraawiishaas iyo waxaas loo xidho oo dabadda ay ugu baxaan ma aha walow ha noqdaan kuwa dumarka u gaareen waayo arrintaasi waxaa dhacaysa inay qabatimaan marka dambe ay ku adkaato dharkii islaamiga ahaa iyo xijaabkii sharciga ahaa xidhashadiisu inay ku adkaato oo hadhow toole loogu taageeri waayo marka sidii hore aynu ugu tilmaanay muxaadarada dhexdeeda ilmuhu inta uu yar yahay baa la toosin karaa oo ay tahay in lagu tarbiyadeeyo cibaadaadka iyo aadaabta islaamiga xishoodka iyo asturnaanta hablaha si gaara in loogu tarbiyadeeyo marka in surwaal iyo arrimahaasi loo xidhaa waxay noqonaysaa iyadoo marka horeba tarbiyadii laga xumeeyey sababna loogu noqday hadhow toole marka ay waaweynaadaan inay aqbali waayaan waxa weeyaan xijaabka waayo ilmuhu dharka noocaasi ayuu la qabsanaya ahlucilmiguna raxmatullahi calayhim mucaasiriinta ay waktigeena nool markii la weydiiyey hablaha yarara markaa in saraawiil loo xidho waa diideen
watigii salaaduna u dhoweyd oo gabagabay ahayd insha allahu tabaaraka watacaala insha allah waxaan kusoo gabagabaynaynaa intaas ayuu muxaadaradii inoo ku eeg tahay wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu